waxaa maalintii labaad oo xiriira magaalada muqdisho ka soconaya banaanbax ay dhigayaan darawalada gaadiidka b l-ka kuwaasoo ka cabanaya xirnaanshaha badi wadooyinka caasimada iyo canshuuro dheeri ah oo sida ay sheegeen uu kusoo rogay maamulka gobolka banaadir darawalada gaadiidka b l-ka ayaa dhagxaan ku gooyey inta badan wadooyinka muqdisho waxaana banaanbaxyada xoogoodu ay ka dhaceen dhammaan wadooyinka magaalada muqdisho wadayaasha gaadiidka dadka rayidka ay raacaan ayaa sheegaya in si joogto ah maalin walba looga doonayo lacag gaaraysa afartan iyo laba kun shilin soomaali ah taasoo u dhiganta laba doolar oo sida ay tilmaamayaan ayan awoodin darawalladu maadaama inta badan wadooyinku ay xiran yihiin waa kuwan qaar ka mida wadayaasha gaadiidka b l-ka oo qaybaha kala duwan ee warbaahinta la hadlay haddaanahay maxaasiley dhib aad u fara badanaa ku qabnaa jidadka xihan iyadoo tii annaga raalli ku ah oo jidadka aynaga xihan yihiin oo haddana dawladdeenna tii aan ugu dulqaadanayno wuxuu haddana nugu soo rogay gobolka banaadir canshuuro dheeri ah mana qabato annaga hadda saaki baabuuraa wadaa darawalaa ahay maanta ma aboodo reerkayga inaa caaw u geeyo boqolku mise laba boqol wax ka badan aa u geeyo ninka baabuurka lahay lacagoo rabaa jidadkii waa xihan yihiin meel walba shidaalkii waa qaaliyoobay marka guddoomiyaha gobolka asiga asigoo tii waxaan noo fiirinin wuxuuna lagu soo rogay laba dollar oo yoomiye mana qabato annaga haddaanahay gaadiidleyda oo gobol ka shaqayso tii jidadkaa naga xihan dhib aad u fara badanaa ku qabnaa haddii jidadka noola furaayo oo jidadka ee jidadka saaina inaan ka baxo madiina ka soo baxo aan tagaayo sanco aan ka soo noqdo aan tagaayo kaaraan gaabogoda madiina aan geli karo jidka meel walba aan mari karo diyaaray iga tahay canshuurta dawladda inaan aniga dhiibo taasna waxba uma arko waxaan ahay baawurle oo ka shaqaysa xamarweene xamarweene ilaa lambarafur aan ka shaqeeyaa dadweynaha ku nool dhinacan madiino ilaa bulxube waxay ka cabanayaan canshuurtii aan ka cabanaynaa ebel waxaana laga qaadi jira lacagooyin yaryar hadda guddoomiyaha cusub markii la doorto waxoona ugugu dara canshuuraada oo dheeri ah oo baawurta in laga qaadaayo lacagoo gaaraysa afartii laba kun ah afartii labadaas kun ma awoodna haddaanaana baawurleeda waxaan ka tabanaynaa jidadkii oo naga xidhan hadda haddii aan ka soo baxna degmada wadajir oo kale ma soo mari karno dhinacaan camalweyne ilaa dhulkaas ma mari karno wayaan celi ayaa nimankan oo dawladda ka mid ah marka dadka waxaan ogaansiinaynaa banaanbaxaana haddiina laga jooji waayo cashuuraadkan inaan sii soconayo saaki waddooyinka dhinaca xirxiran saaki anaga anagaa waddada xirnay waxaana ku xirnay waxay tahay gaadiidleeyaana anaga baawure khaasatan girishbooy ahna oo ka shaqeeyo abii lambarafo lama maalinaan shaqa la'aan lahay anaga ilmaan dhalnay oo guriga noo joogaan xaasaskeenna lacagay naga rabaan waa taqaanaan qalyoomkeen anagoo bursanayna haddana waxaan noola soo istaagay cungur istaag dawladda waxaan ka codsanaynaa ayadoo loo jeedo oo mar labaad haddana waxaan ka codsanayna waxay annaga darawaliin aan nahay kirshbooye badano oo ayagana guryo oo xaasaskood wax ka sugaaya waa wada joogaan laba maalin shaqa la'aananna ciidamada booliska dowladda federaalka oo tubnaa wadooyinka uu banaanbuxu ka soconayay ayaa dhinaca kale saxaafadda u diiday inay la hadlaan banaanbaxayaasha waxaana la xiray wariyaal ka tirsan idaacadaha goobjoog kulmiya iyo tv-ga universal wariyaasha ayaa saacado kooban ku jiray xabsiga inkastoo markii dambe ay xorriyaddooda dib u heleen dhinaca kale waxaa maanta muqdisho soo gaaray wafdi ay hogaaminayso wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan ka hortagga askaraynta caruurta virginia gamba iyadoo kulan gaar ah oo la xidhiira sidii looga hortegi lahaa askaraynta caruurtana la yeelatay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe wafdigan ka socda qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay muqdisho sii joogaan labada casho ee soo aadan waxaana la filayaa inay kulamo gaara la qaataan madaxda ugu sarraysa dalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho